amish oolanka tiragala intilaka tayeeya qolaha deegaanada oo la dhisay sida degmada xudur iyo degmada berdaan wejigu mae wejigiin ku horeeyey oo laha sameeyey waaweybaa ku horeeyey tababaro badan ayaa ku horeeyey oo laha ku qabaday degmada xudur iyo taas oo kale degmada berdaan tababar laha ku qabaday jiray kangeeka bay dhowra ku qabadahay oo ahaani mar iyo layusiina lamid ay laakiin waxyaabaha aan ku duwinayo ujeedooyinka la kuleeyayba ku mid ahe intay ogaadaan qolaha deegaanada oo degmada xudur iyo degmada berdaad dadku ku socdaan ka deegaan ah yacni ka ka ka council ahaan markii aad qolo deegaan aad ka jarto oo xildhibaan ay qof aad matalahaysa doorka aad leetay inteed ogaan hadaf ku koobad u magaalada ku meelta geeka inta la masku koy lamana waliba waa hadafka kale uu nafadahay inta geeka inta lagu barado way bee oo tababarku uu sameeyay intii maamul wanaag la barda macnaha maamul wanaag markadaan waxyaabo badanoo hoos galaya meereraaysa doorka adaleeto intaad ogaata wayba ku midata maamul wanaaga ku midata inti adeeg ada bulshada adan hayd la fadaay inti adan deersin wayba ku midata maamul wanaaga ku midata sharciga oo dawladaha hoos inti la ilaaliyo wayba ku midata maamul wanaaga ku midata dhammaan iyo ujeedooyin kale oo hoos gala doona walowna hata sheegna gageekumin walow kuminsukoyni runtii wasaaraddiisina ogsinta maalamo wayba eedyadanka howlanta tayeenta dadka wasaaradda la shaqeeyahay iyo bulshadii oo wasaaradda adeegii aan haysi gaar ahaan walaha deegaanada laha dhisi intiina tayayt waa waxyaabaha oo wasaaradda eediyeed unka howlanto waxyaabaha kale insha allah unka faa'iidaysta doona waliba ku mid ee niskoykun oo walaha deegaanada unageeka inta unka haysan iyo guddoomiyaasha unalaroga guddoomiyaarahaas degmada berdaala ku socda iyo mad maalin oo degmada xudur ku socda intay niiruraan fursado una haysana wayba ku mid ee intii una waraysana lamada guddoomiye la fadheena baahiyooyinka oo hata deegaanadii ka jar iyo walaayi maraydiio dhan ballan qaaday wallanku qoban iyo sidii oy iyo henshal horeeyaan intii una warsano insha allah madaxdii oo wasaaradda la fadheen wasiir ku-xigeenka agaasimaha iyo wasiirka wasiir dowlaha dadka markaasay rawaanyo la fadheedan insha allah waan ilbaabiday oo lagaraaca lahan lagaraacan wali on obdo kortana wasaaraddan on qobas waxyaabaa unan ka faa'idaysa downa kumeenta laakiin intaas ka hor insha allah shirkan waa siin fura fadaay shirkan wayba waa niin furinye way rajeeya intiisin ka faa'idaysatan insha allah